SBS Radio.
okay aniga waa maxamed aadan ibraahim arintan maantaan bilownay wuxuu ahaa arrin lasoo waday wakhti hore oo wiig loo bixiyey wiigga soomaalida ee australia oo afar jaamacadood ay ka qayb qaadanayaan monash university melbourne university deacon university swinburne marka maanta waxaan joognaa swinburne university oo launchinka ugu horey la sameynayo marka fikradda weyn waxaa weye keliya in jaamacadahan ay engage garayaan communitiga soomaalida halkan jooga iyo communitiga soomaalida in general adduunka jooga iyo soomaaliya nafteedaba marka topigan maanta aada loo eegayo wuxuu ahaa topic ku saabsan idk systems security systems iyo voting systems marka dad badan baa ka hadlaysa adiga baa maqlaysay oo jaamacadaha ka socda waxaa xataa nagala soo qaybgalay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo isna perspectives ka bixiyey yani dhinaca kale ka tusay bal soomaaliya xaaladeeda say tahay iyo elections soo socda iyo federal systemka intaasoo dhan laakiin muhiimadda ugu weyn waxaa weeye in jaamacadahan iyo institutionska wax laga barto ay engeej garayaan ummadda soomaaliyeed waayo dhibaatooyinkan haysta badankood marka dib loogu noqdo waxay ku dhammaanayaan un aqoon la-aan yani wixii dhibba weynba ma jiro laakiin waxaa weeye yani confusion badan oo ka jira masalan state versus federal election sidee loo sameeyaa waxaanoo dhan wax cusub maaha adduunka wuu soo maray yani waddankanaan joogna waa federal maraykan waa federal general waa federal waayo marka soomaaliya federalkeeda uu confusion u imaanayaaba wixii waaba la yaqaanaa berito waxaa la tegayaa melbourne university oo looga hadlaya constitutionka soomaaliya the same thing constitution maaha wax cir ka soo dhacay waxaan la aqoonin maaha adduunka o dhan wuu haystaa kaanaga maxaa ka duway adduunka kale marka beri waxaa laga hadlayaa soomaaliya constitution oo shir horoo la qabtay follow upkiisi weya macnaha waxaa la rabaa beri in lasoo conclude gareeyo ujeeddada dhanna waxay tahay in la yidhahda keliya waay constitutionka soomaaliya intuu waddanka sii hagi lahaa uu horay usii wada lahaa muxuu asiga naftiisa caqabad u noqdayba muxuu asiga dadka u dhibaya oo maalin walba loo leeyay sidan waxaa yidhi constitutionka saa waxaa yidhi constitutionka iyo sidee looga bixi karaa marka jaamacadda melbourne university waxay qabtaa center la yidhaahdo constitution transformation network oo adduunkao dhan constitutionada ka jiro ayay ayay ay akhriyaan oo ay dirsaan marka kaanigana waa lagu daray hadda marka brintaa baa laga hadlayaa then waxaa ku xiga monash university oo eegaysa cyber security and so on marka waa fursad wanaagsan weeye oo annaga dhanna siinaysa inaan ka faa'iidaysano jaamacadaha annaga wax ku baranay ama aan ka shaqayno waddanka ku yaal oo haddana focuskooda saaray soomaaliya intaa way ujeeddada ugu weyn magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdisalaam maxamed axmed waxaan deganahay dalka imaaraadka carabta dunwaay gaar ahaan oo aan ku leeyahay kambani i t a annaga waxaan la shaqaynaa xawaaladaha waxaana diyaarinay system xawaaladeed oo in muddo ah aan wadnay meeshan maanta waxyaabaha aan ka jeedinay ama resentation aan meeshaan ka jeediyey wuxuu la xiriiraa waxyaabaha la rabo in la tixgeliyo haddii aa la yidhahdo marka loo diyaarinayo sistemyada digital votinga oo soomaaliya maaragta sida laga sheegay rag kale ay sheegeen meeshaas sistemyadaas waa inay ahaadaan kuwa ku shaqayn kara xaaladaha ka jira soomaaliya sida internetka oo xawaaraheedu gaaban yahay iyo waxyaaba noocaasa wixii la mid ah marka meeshaan prestationka maanta ka jeeda wuxuu la xiriiraa arrimo noocaasa iyo gaar ahaan dhinaca internet securityga ama cyber securitygana tixgelin gaar ah iyadan in la siiyo si sistamyada noocaasa ay u noqdaan maaragtay kuwa lagu guulaysto
magacaygu waxa weeye axmed maxamed nuur maanta waxaan ka qaybgalaynaa ma ka qaybgalayaa shir ay jaamacadaha australia diyaariyeen oo ku saabsan doorashada soomaaliya soo socota ka sida ay khubarada halkan u arkayaan waxa weeye inay suurtagal tahay soomaaliya in la qabto doorashadii labada kun iyo labaatanka ahayd laakiinse loo baahan yahay in si dhaksale loo tiriyo dadka ama loo siiyo waraaqihii aqoonsiga looga dhaadhiciyo doorashada iyo ujeeddadeeda iyo qiimaheeda laga dhaadhiciyo nidaamkii federeethonku inuu hirgalay oo dadkii soomaaliyeed ay aqbaleen la gaadhsiiyo dadkii oo uusan ahayn wax maanta la isku haysto ama shaki dambe ku jira waxaa kaloo ii muuqata inay haddaba ku baraarujinayaan in ay suurtagal tahay in nidaamyadan combyuteriska ah combyuterka lagu shaqaynayo inay dhibaatooyin la socdaan ama la isticmaali karo dad gacmo kale ay isticmaali karaan aanaan loogu talagelin marka taxadarkeeda in la qabo oo cyber security haddaba laga sii shaqeeyo guud ahaan waxa weeyaan aad bay noo dhiirigelinayaan dadka iyaga soomaaliyeed in ay suurtagal noqon doonto hadalkii ahaa one man one vote oo laga guuri doono hababkii hore oo aan heshiis lagu ahayn
magacay waa cabdicilmi barnaamijkan swinborn university ka dhacay maanta oo laga hadlayey federal systemka iyo electoral systemka aniga wuxuu ii ahaa runtii waxbarashu ii ahaa maanta waxaan aada uga helay sistamkii laysu fiiriyey siday u wada shaqayn karaan oo ahaa kii xawaaladda oo soomaalidu ay maarata aada ugu horeeyaan oo u yaqaanaan sida ay dadka yacni ku gartaan yacni ilay lugay iyo wixii la mid ahaay oo meesha laga sheego quruxda badnaa iyo sida electoral systemka ay u wada shaqayn karaan waxaan isleeyahay soomaaliya arrin kalena waa waad joogta xasanoo waa laga hadlo waxay ahayd dadkan soomaalida ah oo reer guraaga sideebaa iyaga loo maarata electoral system electroniga loogu geyn karaa ama xageebay magaranaysaa say isu waafaqayaan dadkan yani nambarka badan oo maarata guuraya hadba meelu guuraya marka waxaan isleeyahay qofkii hadde markaa doonaya inuu codeeyo oo ka imaanaya baadiyaha inuu yimaado meesha uu ka helayo magaranaysaa systemku ka dhacayo haddii kalena haddee dabeynaadeerkisaa u doortay ha doorto ciddii uu markaas doonayo marka run ahaantii aniga maanta waxay ahayd maaragtay nasiino maarata shaqo badan oo aan qabto oo aan maanta ka nastaa jirtay magaranaysaa dib ii xasuusisay waxbarashadii iyo lagjaradii maarata marka xiise gaaro ii lahaa aniga waxaan u malaynayaa soomaalidii timid inuu xiise gaaro lahaa waxaanan rajaynayaa in soomaalidu ay yimaadaan barnaamijkan oo ay ka soo qayb galaan dadkaan imaanin maantayto halka kan aad baan u jeclaan lahay inaanu dad badan aragno wakhtigii koley dheer bay qaadanaysaa in aynu inagu soomaali haddaan nahay hal cod iyo hal magaranaysaa qof ay inoo hirgasho u malayn mayo waa adagta waa aragtidayda xasanow ninkii dor stevens miyuu ahaa lectureka jeedinayay electoral systemka oo inoo soo qaatay islaantii afrikaanka ahaydoo dabcaday inay adeerkeeda u codayso oo mashiinkuna u ogolaa hal mar inay maarata la tirinayay iyadoona shanta boqoloo goro taabato meeshii dhan jaam ka dhigtay marka waxaan rajaynayaa inaysan jaam ka dhiginin oo ay si wanaagsan u fahmaan soomaalidu wax kani inay wax komplikeyda yihiin wakhtina qaadanayso dhaqaalo tiro badan iyo ma garanaysaa aaminaad badan iyo dad wax garanaya inay isticmaalayaan laakiin u malaynmaya inay dhaqsay inoogu horgelayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdulaahi aadan ibraahin waxa waaye anigu kolley waxaan matalayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada melbourne degan barnaamijkan waxaa weeyaan barnaamij loogu talagalay in la fiiriyo siyaabaha ugu habboon ee mataqaanaa yacni afti ummad loo sameyn karo yacni siyaalaha ugu habboon soomaaliya waxay leedahay challenges gooni ah yacni soomaaliya waxay leedahay waxyaale u gaar ah yacni dal walbo wuxuu u sameeyaa aftidiisa si gooni ah marka waxaan fiirinaynaa siyaalaha ugu habboon ma hal sanaan soo wadnay barnaamijkan maanta waxaa weeyaan qeybtiisii koowaad ee bandhigiisiiyuu joogaa waxaan rabnaa labada sane soo socoto in barnaamij ay dowladdana naga ballan qaaday inay mataqaanaa ay darsi doonaan ama aqbali doonaan ama ay isticmaali doonaan inuu ka soo baxo jaamacado ilaa afar jaamacadood oo magaalada melbourne ku yaalana ay geliyeen mataqaanaa yacni juhdi fara badan iyo dadaal fara badan marka waxaan rajaynaynaa in barnaamij uu ka soo baxo waddo lagu gaaro afti hal qof hal cod ah oo soomaaliya u khaas ah inuu ka soo baxo sababtoo ah dal walbo barnaamijkiisa wuxuu ku baysgaraysan yahay dhaqankiisa hidihiisa iyo waxyaalo fara badan marka dalka annagana waa uun dalalkaasuu la mid yahay marka waxaan rajaynaynaa inuu ka soo baxo barnaamij soomaaliya u khaas ah oo aftidiisa iyo isku xireeya mataqaanaa dastuurkiisa marka barnaamijku wuxuu wax ka bedeli doonaa dastuurka wuxuu wax ka bedeli doonaa qaabka aftida loo qaado iyo sida ugu haboon sababta soomaaliya dhaqamo waxay leedahay reer guuraa dhaqamo waxay leedahay mataqaanaa caqabadaha jiro ay keeneen mataqaanaa yacni nimanka nabadiidka ay keeneen iyadoo waxaas dhan la fiirinayo ayaa waxaa la rabaa barnaamij la taliya dowladda markaa jirta een, oo ugu haboon inuu ka soo baxo hadduu ilaahay idhaah waa barsoon cabdiraxmaan xaaji aadan ibi xildhibaan golaha shacbiga qaranka aqalka hoose Ah, anugu dee kolta reer australian ahay eh, waxaan u imid horta inaan shirkanna ka qayb galo isla markaana aan family visit oon dhowr sano ka maqnaa u soo aaday marka hal dhagax baan laba shibar ku dilayay barnaamijka runtii waa barnaamij eh, aad moodid in aad loogu baahnaa xilligiisana uu yahay in wax badan laga ogaado because waad garan kartaa xaaladaan ku jirna haddana waxaan rabnaa inaan u guurno eh, qof iyo mataqaanaa hal cod taana waxay keenaysaa in sidee meeshe xaalade iyo waxaasoo dhan marka waxaad moodaa cilmi badan oo dadka in badan ka maqan in uu maanta uu ka jiray meesha isla markaa kii ugu dambeeyay hadda lectureka ugu dambeeyay sheegayay in at least haddii loo baahayay macluumaad badan iyo in dad badan la helo waxaa ugu run in macluumaadka la isticmaalo uguna fiican uu yahay kan xawaarada ay hayaan because xawaarada waxay hayaan minimum boqolkii afartan markii la yidhahdo dadka waaweyn lacagaha dirsada ama gaari qa- qaangaar u ah xagga codaynta inay boqolkii mataqaanaa lixdan toddobaad siddeedan hayaanba ama aabbahaada ama aabbo hooyahaada marka qofkii raba inuu codeeyo waa laga heli karaa meeshaas marka sens badan oo aad loogu baahan yahay inta badan maba jirtaba systemka hadda uu noo sheegayo oo ah in laisku xiro eh, xawaaradaha dadka laga- laga wada helo oo dhan iyo in dadka ay ka codeyn karaan systemkaas ay ku dhex codayn karaan waa tan ayadana sida u aad u fiican saddex hal aragti waa qabaa oo ah maraykanku afar boqol milyan haddana waxaa codeeyay waa waxaan labaatan milyan soddon milyan dhaneen waa ten percent adduunka o dhan kenya waa afartan iyo shan milyan waxaa codeynaya waa toban iyo- toban iyo laba milyan toban iyo saddex milyan oo codeys waa garan kartaa marka soomaaliya oo toban milyana haddii ay codeyso boqol kun ama konton kun ama siddeetan kun oo codeyso enaf waa ku filan tahay marka waa inta magaalada joogta waa inta registration samayn karta waa inta i d-ga qaadan karta marka waxaan u arkaa runtii cashar fiican oo in la dhegeysto u baahnaa wax badan u baahnaa in la darso laga qaato waana waanu ku aaminsanahay inuu yahay cashar runtii lagu guuleysan karo maqalkiisa waa gartay maadaama aad xildhibaan tahay golaha shacabka ka tirsan wadankii hadda ka yimid markaad guud ahaan fiirisid eh, nabadgelyada iyo dhanka siyaasadda markaad fiirtid doorashadu ma dhici kartaa eh, ma suuroobi kartaa ama inaad rabto to be honest with you aniga waxaan qabaa dadka dhahay waa dhici kartaa reason being waxaad ogta waxaan ku bilownay oday oo keligiis ka soo xushuuxiisa oo dhan waa carta waxaa ku xigay cartadii labaad waxaa xulay dadkii golaha dhexe ahaa ee aarest waxaa ku xigay kii labiiyo tobanka eh, tu- 2012 waxaa xulay boqol iyo soddon iyo shan oday baa xulay oo soomaali ah waxaa ku xigay kii dambe oo ahayd konton ruux inay u codeeyaan eh, xildhibaankii maxaa diidaa maanta in eh, la yidhaahdo deegaanada nabadda ka jirta ee xasiloonada ka jirta ee laga codeyn karo hadda soomaali waa boqolkii siddeetan waay inta deegaanada hadda nabadda ka jirto macnaheed ma aha eh, haddaan dhahno matalan baydhabo nabadda ka jirto xudur nabadaa ka jirto ceelbada nabadaa ka jirto luuqa nabadaa ka jirto doola nabadaa ka jirto bulaca nabadaa ka jirto marka alta jubbadii hore boqolkii lixdan toddobaatan ayaa laga codeyn karaa buurakaba nabadaa ka jirto waxaan ka wadaa sta- statetka ugu weyn waa koonfur galbeed Eh, markii laga reebo eh, sida qoryoole iyo kunturwaari iyo soblaale iyo laakiin inta kale waa weyn waa waa laga codeyn karaa waxaa lagu codeyn karaa in loo sameeyo xogaa yaro amni ah in booliska la hagaajiyo laga laga fikiro in dadka codeynaya in amnigooda la sugo very simple waxaad helaysaa markaas dad fiican oo urursan oo registration qaadan kara oo codeyn kara waa la heli karaa Eh, eh, sida kasoo qaban puntland oo kaleeto anu waxaan qabaa 100% waa codeyn karaa 100% sida somaliland puntland waa codeyn kartaa because eh, wax hadda hindris oo haya ma jira boosaas oo qaardhe eel xaafoon gar- mataqaanaa eh, from garacad orda way dhaanto bandarbeyle iyo isku shuban iyo mataqaanaa caluula waa codeyn karaan marka eh, gaalkacaysaas oo kaleeto ilaa iyo taban waa codeyn karaan marka laga reebo xardheer iyo ceelbuur iyo xa- eh, mataqaana ceeldheer marka laga reebo inta kale waa codeyn karaan shabeellada dhe- dhexe waaba codeyn karaan banacad iyo jowhar iyo kulli waa codeyn karaan xamarna siddeed iyo toban xaafadood waay waxaan kaaga soo qaadaya on examples fiican marka dalka boqolkii toddobaatan haddii la helo inay codeyn karaan waa qabaa in la samayn karo laakiin waxay u baahan tahay xogaar juhdi yar in la geliyo oo howl badan la geliyo la sugo amniga la sugo dadka codeynaya la sugo in dadkaas ay helaan eh, opportunity ay ku tagaan meesha codeynta codeeyaan isla markiina ay baxaan waa dhici kartaa inay dadka u cabsadaan ay yidhahdaan anuu codeyna haddii la arka amaa la idilaa lama dilayo oo eh, shan boqol oo kun oo soomaali ah waa codeysa waa lagu dilaa waa codeysa waa lagu hadaa maa yasiir abdo boqol iyo soddon iyo shan oday baa xulay boqol iyo soddon iyo shantaas waxaa ku xiga kontonki kontonka waxaa la yidhi ma codaysaa soo doorashada kama qayb waa lagu dilaya hadda kontak walba qof walba u codaysay waxaad dhici karto ninka tiisa gashay inuu dhintay hal ama labo marka hadda la xisaabiyey siddeed toban qofaa la dilay for the last two years waxaana codaysay thousands baa codaysay qiyaas marka laba boqol iyo toddobaatan shan ama konton ugu dhusay waa garanaysaa intay tahay sooma waa gartay xildhibaan tan u dambaysa adoo soo gaabinaya xaaladda guud ee dalka maxaa ku tilmaami lahayd hadda waxay dhaantaa siday ahayd laba kun iyo mataqaanaa lixdii laba kun iyo toddobadii laba kun iyo siddeedii laba kun iyo sagaalkii marba improvement yaraan gaaraynaa oo aada u soo fiican waxaan garanaa anagoo hal jid haysanaan garanaya laba kun iyo sagaalkii hal jid maka mukarama inta kale dhan laga haysto maanta waxaa garanaysaa liida lagu lagu qabaysanaya waxaa la tegayaa karameel waxaa la tegayaa mataqaanaa madiina baabuurtii baa isdaba socota arooska oo mataqaanaa habeenka dhan la tamashalinaya waa is development waa relatively haddana waxaan qabaa inay tahay biis soomaaliya sbs.com.au